ruux walba dardaaranka isaga u munaasibka inuu ugu dardaarmi jiray nebigu sal allahu alayh wasalam waayo ruux kastoo yidhahdo ii dardaarmo ma odhan jirin taqwada ilahay baan ku dardaarmaya iyadoo la ogsoon yahay inay taqwada ilaahay tahay wasiyat llahi fi lawaliin walaakiriin oo allah yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah ayaa haddana waxaa dhacday dardaarmo kala duwan nebigu sal allahu alayh wasalam inu ku dardaarmay marka ninkan wuxuu ugu dardaarmay nebigu sal allahu alayh wasalam inaanu cadhoon ayuu ugu dardaarmay waayo cadhadu shar badan bay miftaax u noqon kartaa maadaama shar badan ay furi karto ay miftaax u noqon karto ayuu nebigu sal allahu alayh wasalam yidhaha cadhooni ha cadhooninna waxay faa'iidaynaysaa laba arrin waa midda koowaad ee asbaabtaad ku cadhoonayso marka horeba ka dheerow oo sababaha cadhada keensanaysa ka fogow imaam lkhaaabi wuxuu yihi laa taqdab macnaa qawlihi laa taqdab ay ijtanib asbaab alhadab sababaha cadhada ka fogow walaa tatacarad lima yajlibu hana isu bandhigin wax cadho keensanaya ama soo jeedaya wa ama nafsu lghadabi falaa yata'ata nahyu canhu adabka laftiisa yani ma suuroobi ma suuroobayso nahyiga isaga laftiisa la nahyiyo lannahu amrun abiiciyun waa arrin qofka abiic ahaan uga abuuran oo laa yazuulu min aljibilla aan abuurka ka suurayn marka qofku waa cadhoonayaae waxaa loo jeedaa asbaabta cadhada keensanaysa ka fogowoo marka horeba ka dheero hay labaadna nahyigu waa u noqon karaa oo waxaa laga tilmaamayaa cadhadu waxay keensanaysee sababayso cadhadii waxbay qof ka amraysaa waxa ay cadhadu ku amrayso ha fulinin sida imaamu nawowi odhanaayo qawluhu sal allahu alayh wasalam laa taqdab macnahu laa tunafid laa tunafid adabak cadhadaana cadhadaada ha fulinin bimacnaa cadhadu waxay ku amrayso ha fulinin walaysa nahyu raajican ila nafsi ladabi liannahu min iطibaaci lbashar nawowina wuxuu yidhi nahyigu ma aha mid u noqonaaya cadhada lafteeda waayo dabeecada bini aadamka ku abuuran bay ka mid tahay cadhadu qofkuna marka iskama daafici karo oo waxaa loo jeedaa waxay cadhadu ku amraysaa fulin calaa kulli xaal labada arrinee labada sheikhba ay sheegeen waa sax oo in laga tilmaamayo asbaabta cadhada keensanaysa marka hore ka fogow iyo marlabaadka cadhadu waxay ku amrayso ha fulinin labada arrinba xadiiska markaysaga waa lagu fasiraya haddaba cadhadii markayba ruuxa ku timaado sidee buu cadhadii isaga daafacayaa ama dhibaataday keensanaysay uu u yaraynayaa waa midda koowaade marka hore waa in waxa weeye waxyaalaha uu ka cadhoonaayo haddii wuxuu aynay ahayn sharci lagu gefay haddaynay ahayn waa ynan isku weynayn ou ka soo qaadaa wax yar waayo waxaad sahashataa waxa weeye waa sahlananayaan haddaad laakiin isku weynayso ma kugu weynaanaya haddii lagu caayo waxaad ogaataa caydu inan xaqiiqada waxba ka bedelin ruuxan wax caayayaana naftiisa isagaa dhibay naftiisa isagaa dhibay adigana waxa weeye waxaa kugu sugan haddaad sabirto ajar baa kugu sugan marka waa kelmadu afka ka yidhi isagun bayna dhibaysaa adna waxba ku yeeli mayso nabiguna sal allahu alayh wasalam wixii naftiisa ku saabsan waa ka dulqaadan jiray man taqama rasul lahi sal allahu alay slam linafsihi qad faida intuhikat xurumaat llahi intaqama lilah rasuulki ilaahay sal allahu alayh wasalam weligii naftiisa uma aarsan wax naftiisa ku saabsan uma aarsan laakiin haddii xurumaadka ilaahay meel lagaga dhaco sharciga ilaahay buu aargoyn jiray intaqama lilah marka marka waa midda koowaade waa in marka hore wixii aanu isku weynayn mar labaadka asbaabta cadhada keensanaysa waa inuu markaa ka fogaado iska ilaaliyo mar saddexaadka cadhadu waxay amrayso waa inaanu fulinin mar afraadka waa inuu shayطaanka iska naaro hadduu cadhoodo wuxuu arkay nebigu sal اllahu alيyه wasalam nin aada u cadhooday oo intuu aada u cadhooday yani xididadiisu wada kaceen iyo buuflayaasha iyo sidaas marka isaga ay u kaceen markaasaa nebigu wuxu uhi salى اllahu alيyه wasalam inii la aclamu kalimatan law qaalaha ladahaba canhu ma yajidu waxaan garanayaa baa nebigu yihi sal اllahu alيyه wasalam kelmada hadduu odhan lahaa waxa uu dareemaya ay ka tegi lahaayeen waa maxay baa lagu yidhi wuxuu nabigu yihi sal اllahu alيyه wasalam waacuudu biاllahi min الshayطan الrajiim waa in shayطan kale iska naaro acuudu biاllahi min الshayطan الrajiim marka odhahu waa inuu ku daafacaa midda koowaad oo shayطaanka iska naar iska naaraa waayo cadhada dee haaliban shayطan baa ka adeega marka sidaas aawadeed shayطaanka waa inuu marka koowaad iska naara mar labaadkana waa inuu markaa hadduu taagan yahay fadhiistaa oo ficil ku daafaca cadhada waayo nebigu wuxu uhi sal اllahu alيyه wasalam ida qadiba axadukum wahuwa qa'imu falyajlis hadduu midkiin cadhoodo isagoo taagan ha fadhiisto fain dahaba canhu اlgadb wailaa falyadajic hadduu cadhadu ka tagto sidiisa ha iska ahaado hadday cadhadu fadhiga kaga tegi weydo ha jiifsado ayuu nabigu yidhi sal اllahu alيyه wasalam waana xadiis صaxiixa abu daawud wahayruh ay soo wariyeen waa midda kale ruuxu waa inuu cadhada qarsadaa oo ilaahay mu'miniinta wuxuu ku ammaanay inay cadhada qarsanayaan wاlkaadimiina اlغayda wاlcaafiina can الnaas wallahu yuxib اlmuxsiniin waa kuwa cadhada qarsanaaya dadkana iska cafinaaya waxaa la soo naqliyaa sheekh culamadii hore ka mid ah ayaa waxaa la yidhi addoon uu lahaa ayaa waxay ku qubtay maraq kulul waa addoon uu leeyihi markaasi waxay ka baqday inuu garaaco markaasi waxay tii ilahay wuxu uhi alkaadimiina alqayda kuwa cadhada qarsanaayo markaasuu qad kadamtu qaydi cadhadaydi waa qarsan markaasu wuxuu markaase waxay tidhi ilaahay wuxuu uhi walcaafiina can الnaas kuwa dadka cafinaayo markaasu wuxu uhi waa ku cafiyey markaase waxay tii ilaahay wuxuu yidhi wallahu yuxib اlmuxsiniin saasay isugu xidhanta aad wاlkaadimiina algayda wاlcaafiina can الnaas wallahu yuxib اlmuxsiniin marba shatr bay u sheegtay marba jumlo kuwa samafala oo bimacnaa cafwi iyo qarsasho keliya aan ku joogina samafal raaciya baa ilaahay jecel yahay markaasu wuxuu yidhi ilaahay dartii baan ku xoreeya iska oran ixsaankiina sidaas usan marka almuhim waxaa la ammaanay in waxa weeye ruuxu isxukumo marka uu cadhoodo oo nabigu sal اllahu alيyه wasalam waxau yihi laysa الshadiidu ka markaysagaa yani adagi ma aha laysa الshadiidu bالsurca ma aha ka markaysaga yani adagi ee xooga badani bisurca ka legdinta badan maaha inama shadiidu man yamliku nafsahu cinda algadab wax kalaba maaha ninka adage waa ninka naftiisa celiya ee xakameeya markuu cadhoodo ee isxukma marka almuhim cadhadu markaysaga waxay sababi kartaa shar badan sidaas aawadeed baa nabigu sal lahu alay waslam ninkaa ugu dardaarmay inaanu cadhoon ibnu tiin sheikha la yidhahdo shuraaxda bukhaariga ka mida wuxuu yidhi jamaca sal lahu alay wasalam fii qawlihi laa taqdab khayr adunya walaaakhira nabigu sal lahu alay wasalam hadalkiisa uu yidhi laa taqdab wuxuu ku kulmiyey ama kulansaday khayrka adduunya iyo khayrka aakhiraba lianna alghadaba yauulu ila taqaatuci yani cadhadu waxay sababaysaa in la isgooyo iyo wa manci rifqi dhimirsanaanta in la diido oo la dhimirsanaan waayo ayay sababaysaa wa rubbamaa aala ilaa an yu'diya almaqduuba calayhi fayantaqisa dalika min addiin waxaaba laga yaabaa in arrinku sababoo keensado inuu dhibaateeyo kuu u cadhooday oo dabeedna taas diinkiisii wax ka nuqsaamaan oo wax ka dhacaan waxay odhan jireen culamada qaarkood alghadabu ruulu lcaqli cadhadu waa waxa caqliga markaysagaa yani tegsiinaayo oo bimacnaa sida khamradu caqliga u tegsiiso oo kale si la mida ama ku dhow way caqliga u tegsiin kartaa tasarruf fara badan oo qofku samaynaayo markuu cadhoodo waxaa dhici karta inuu isla yaabo marka dambe uu is yidhaahdo markaas sidaas samaynaysa saad ahayd ya waana dhacdaa dadka qaarkoodba in cadhadu ay gaadhsiiso xad khatara nacuudu billahi min dalik dadka qaar baa waxau gaadhsiisaa cadhadu heer uu marfuucu qalam iska noqdo oo miyirkiiyo caqligiiba ay ka kaxayso cadhadu aanu kala garanayn wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu samaynaya midnaba aanu is ogayn wax alla wax ka dhacaaya xadkhataray dadka qaar la gaadhaan marka almuhim cudurro badanna xagga caafimaadka waa sababtaa oo xanuuno badan bay keensataa markaysaga cadhadu waxaa ka mid a daqadka markaysaga xanuunkan la yaha dhiikarka dee cadhaa u sababa cadho ayaa u sababa imise cadho u dhintay oo intuu cadhooday yani waxa weeye ay kaba raacdayba ama daqad ku kacay ama cadha markaysa markaa in yar wax yar ka cadhooday ayaaba waxaa laga yaaba inuu saa ku dhinto marka almuhim inuu muraha aan la ysku weynayn ba aad iyo aad muhima kun jamiila tara lwujuuda jamiila ayuha lmushtaki wama bika daun kun jamiila tara lwujuuda jamiilan baa shaacir yidhi الحديث السابع العشر الحديث السابع عشر حديث كاتب طبناد عن أبي يعلى إمام مسلم وحو السوري وأبي يعلى كالسوري شداد بن أوس شداد بن أوس هذا وكوري أبي على شداد بن أوس هذا رضي الله عنه يا شداد رضي الله كرنقضان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صحابي أبي على شداد بن أوس ورسولك صلى الله عليه وسلم كوري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء in allaha ilaahay kataba alixsaana waxa uu sharciyeeyey alixsaana samafalka calaa kulli shayin shay kasta korkiisa lagu samafalaayo ayuu ilaahay waajibiyey ama sharciyeeyey faidaa qataltum mar kastaa wax dishaan faaxsinu lqitlata wanaajiya qaabkaa wax u dilaysaan waidaa dabaxtum mar kastaa wax gowracdaan faaxsinu dibxata wanaajiya qaabkaa wax u gowracaysaan lafdiga muslim faaxsinu dabxa laakiin addibxata culamo kalea usoo warisay oo tirmidiya ka mid yihiin faaxsinu dibxata wanaajiya qaabkaa u gowracaysaan faaxsinu dabxa riwaayada sheegaysaana gowraca wanaajiya weyi wasniga ficla qitla iyo dibxa waa hay ay tilmaantaa qaab wax lee cidi leedahay bay sheegtaa dibxa waa qaab wax loo gowraco qitlah waa qaab wax loo dilo jilsah waa qaab loo fadhiisto dijcah waa qaab loo seexdo wasnigaa ficlan macnahaasaa loo isticmaala waliyuxidda axadukum shafratahu waliyuxidda ha afeeyo ama ha soofeeyo axadukum midkiin shafratahu mididiisa ha soofeeyo oo ha afeeyo axadda sikiina haddii la yidhaahdo mididii buu afeeyey ama soofeeyey baa la yidhahdaa walyurix dabiixatahu ha u raaxeeyo dabiixatahu waxa uu gowracayana ha u raaxeeyo rawaahu muslimun xadiiska muslim baa soo wariyey imaam muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu sheegay ilaahay ixsaanka inuu sharciyeeyey in la samafalo allah inuu sharciyeeyey samafalka waxaa soo gelaaya odhah iyo ficil mid walba in lagu samafalo odhahda la odhanaya ay tahay odhah wanaagsan waquluu linnaasi xusnaa waatuu ilaahay yidhi dadka waxaa ku tidhaahdaan hadal wanaagsan ku dhaha oo ficilka la qabanaayo ay noqoto ficil lagu samafalay inay noqoto ficil wanaagsan ay noqoto yani ixsaanka cid gaara in ixsaan iyo samafal loo sameeyo lama amrine yani wax kasta in ixsaan lagu sameeyaa la amray ina allaha kataba alixsaana ala kulli shay ala kulli shay wacan waa dhacday in cid gaarana la yidhi ixsaan iyo samafal u sameeya wa bilwaalidayn ixsaana labada waalid u samafala samafal waxa weeye waa si gaara ugu samafala loo jeedaa iyagoo si gaara ugu sii samafala ayaa loo jeeda laakiin caamna waxa weye waa laynoo amraa si gaara dad la yidhi usii samafalana waa jirta marka xataa hadduu ruuxu wax qisaasanayo qisaastii waa inuu ku samafalaa wa min jumlat lsaani wa min jumlat lixsaani cinda qatli lmuslimi fi qisaasi an yatafaqada aalat alqisaasi samafalka la samafalayay ka mid ahaatay ruuxa muslimkaa marka qisaas lagu dilaayo ama qisaas uu wax ku dilaayo aaladda uu wax ku dilayo inuu hubsado inay wax jarayso oo aanuu noqon yani mid markaa nafta ku silciya ruuxa marka wax la qisaasayo oo ruux qisaas loo dilaayo waa inuu ruuxii yani markaa dilka qaabka loo dilayo waa in lagu samafalaa nafta aan lagu silcin nafta inaan lagu silcin culamaduna qisaasta marka qof qof loo dilaayo qisaasta maxaa lagu fulinayaa bay yidhahdaan laba qawl baynay ka leeyihin culamadu a'immada qaarkood waxay qabaan ruuxa marka la qisaasayo ruux kastoo la qisaasaya seef baa lagu dilaya kulkaana laga jaraya ama wuxuu ku dilay seef ha ahaato ama wax kale ha ahaatee mid walba waa in seef lagu dilaa korkaana laga jaraa bay culamada qaarkood yidhahdeen madaahibta qaar saasay qabaan a'immada qaarkoodna waxay qabaan oo madaahibta qaar ku tageen ruuxu wuxuu wax ku dilay noocii wax ku dilay ayaa lagu dilayaa marka isaga la qisaasayo hadduu seef wax ku dilanayo seeftaa lagu dilaya hadduu toorri wax ku dilanayo toorridaa lagu dilayaa hadduu marka waxa weeye bur wax ku dilayna burkaa lagu dilaya hadduu xabad wax ku dilayna xabaddaa lagu dilaya aaladdu wax ku dilay lafteedii ayaa ruuxa marka la qisaasayo lagu dilayaa bay yidhahdeen labadaa qawl bay culamadu ka qabaan waxaana labada qawl qawisan qawlka ah aaladdu wax ku dilaa lagu dilayaa hadday tahay uun waxaas wax ku dilay wax aan daatadeeda xaaraan u ahayn daatadeeda wax xaaraan u ahayn hadday tahay oo wax lagu qisaasan karo yani markaa taas waxaa lagu dilayaa wuxuu wax ku dilay waxaana taa laga daliishanayaa cumuumaadka wajazaau sayi'atin sayi'atu miluha xumaan abaalmarinteed waa xumaan la mida factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum xadgudubku idinku xadgudbay xadgudub la mida ku xadgudba taasna aaladda aaladeedii in loo isticmaalo waa cumuumka lagala baxaya waxaa kaloo laga daliishanayaa ninkii yuhuudiga ahaa ee dilay gabadha muslimadda ah ee labada dhagax isku ber isu berkiyey madaxeeda gabadhiibu waxa weeye intuu markaa dhagaxna madaxa u saaray buu mid kalena markaysagaa korka kaga bashaaqiyey markaasaa dabeedna iyadoo naf yari ku jirto baa loo yimi wuu iskaga tegey ma hadli karayso yaa ku dilay ma jawaabi karayso dabeedna dad baa la sheeg sheegay aaggaa ka agdhawaa ma hebel baa ku dilay ma hebel baa ku dilay markii ninkii la sheegay bay madaxa saa yarati oo dhaqaajisay isagii baa la soo qabtay dabeedna markii lasoo qabtay waa qirtay nebigu sal allahu alayhi wasalam labadii dhagaxe uu isu berkiyey ninkaasi gabadha madaxeeda uu isu berkiyey labada labadoodiibuu isu berkiyey oo dhagaxna waa lagu jiifiyey ninkii oo madaxa loo saaray midna korkaa lagaga bashaaqiyey qaabka qaabkiisii baa loo dilay qisaas baynay ahayd halkaa waxaa laga qaadanayaa qaabka uu ruuxu wax u dilo qisaastii in loo dilaayo ee mid walba seef aan korka lagaga jarayn saas aawadeed labada qawl ay madaahibtu ku kala tageen waxaa raajaxsan qowlka odhanaya qaabkuu u dilaa loo dilaya qaydka ku saabsan hadday tahay wax uun yani ay dhici karto in wax lagu qisaasto daatadeeda aan xaaraan u ahayn waxaa lagu bixinayaa waxyaalaha daatadeeda xaaraanta u ah hadduu ilmo yaroo kale liwaad ku dilo waxay yidhahdeen seef waa in kurka lagaga jaraa bay culamada badankoodu yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen shaaficiyadaaba malaa ka mide waa in lasoo qaadaa bay yidhaahdeen qori lasoo qaadaayo dabada laga geliyaayo markaysagaa yani lagu dilaa qorigaa si qaabku qaabkii ugu dhawaado qori waa in lagu dilaa bay yidhahdeen siduu isaguba ilmaha yar liwaadka ugu dilay almuhim masalada caynkaasa qisaasteedu qisaasta sida loo samaynaya waa saas hadda qaabka dadku ay qisaasta u sameeyaan oo ah markaysagaa ruuxii in barhka lagu xidhaayo oo kaabadda lagu xidhaayo oo dabeedna ciidan loo yeedhaayo markaa kala dambeeyo oo yacni toban toban ah oo ay rasaas ku ridayaan marna tobanka ku ridayaan marna tobanka labaad ku ridayaan marna tobanka saddexaad ku ridaya intaa hadduu ku dhiman waayo marba la soo eegaayo tobanka hore markay ku ridaan la soo eegaayo waa noolya haddana tobanka dambe markaa lagu dalbanayo haddii markaa saddexda raababo markay ku dhuftaan markaa ama ku ridaan hadduu ku dhiman waayo haddana raabaha markaysa markaa waxa weeyaan yani koowaad lagu soo celinayo yani ta noocaasi qaabkaasi ma aha yani ixsaan iyo samafal dilkii lagu samafalayo kama mid aha nabiguna wuxuu yihi sal allahu alay waslam in allaha kataba alixsana cala kuli shayin ilaahay samafalka shay kasta in lagu samafalo waa sharciyeeyey ama waa waajibiyey marka haddaad mar kastaa wax dilaysaan yani wanaajiya sidaa wax u dilaysa xataa dilkii markuu idiin bannaan yahaa wax dilaysaan qaabkaa wax u dilaysaan wanaajiya oo qisaastii sidaa wax u qisaasanaysaan waa inay noqotaa si lagu samaalay waa inay noqotaa noocaasi samaalkii maaha ahlu cilmigu siday sheegeenna sina ma waafaqsanaa laa qolada yidhi markaysagaa markasta seef baa lagu dilayaa ma waafaqsanaa kuwa yidhi wuxuu wax ku dilaa lagu dilayaana markaysagaa ma waafaqsano mar layba in la yidhahdo wuxuu doonaba waxa ku dile anigu xabadun baan ku dilayaa yani markaa waxa weeye ahlu cilmigu sidii markaa waxa weeye ay markaa nasgareeyeen yani midnaba ma waafaqsano mar labaadka ruuxa marka la dilaayo waa in waxa weeye markaa lagu samafalaa dilka laftiisa oo yani markaa la sameeyaa yani nafta aan lagu silcin nafta waa inaan lagu silcin waxaan filayaa waqtiyada qaarkood in websaydada qaar anigu ma daawana dadka daawaday waxay ii sheegeen beri markaysagaa ruuxu la qisaasanayay oo la soo daayey oo markaa waxa weeye laga daawaday baalahan markaa la daawado waxaa markaysagaa la sheegayey nin baa wuxuu dilayey ninkii aabbihii dilay markaasaa la yidhi aabbaha toorri buu ku dilay soo maaha toorridii ku dil markaasaa ninkii waa xidhan yahay waa u yimaadaa toorridii buu saddex goor ka taagaa meelo aan maqtal ahayn oo aanu u dhimanayn baanu ka taagaa saddex goor intuu ka taaguu iska tagaayo halkanuu soo warwareegaa intuu cabbaar soo wara warwareegu haddana ku soo noqdaa saddex kalu ka taagaa shan iyo labaatan toorriyood buu ku dhuftay hadda ka war waa sida lay sheegay aniguma daawanay almuhim qaabka noocaas ah waa qaab aan sharci ahayn yani waxa weeye aan noqonayna yani ixsaankii sharcigu amrayna aan noqonayn marka ruuxa waxa weeye waa in nafta aan lagu silcinin waa in maqta lagaga dhuftaa xataa waxa weyaan haddii yani lagu qisaasayo aaladda aaladeedii ma aha markaysagaa in la yidhaahdo waxaan samaynayaa markaysa markaa ila in la dilaa ruuxa la rabaa hadaad tidhaahdo markaysa markaa waxaweyan waxaan ku dhufanayaa intaasoo tooriyood buu ku dhufto intii baan ana ku dhufanayaa arbaa intaa haddaad isu xadiddo uu ku dhiman waayaa intii ya ma waxaad uranaysaa markaana ooga badinayaa waa in la yidhahdaa un aaladda aaladeedii ku dil laakiin maqtal kaga dhufo si uu qofku deg deg ugu dhinto yani meeluu u dhimanayo kaga dhufo siuu deg deg markaysagaa ugu dhinto laakiin waan maantaba waa iska dooxdooxanaya ama waxa weeye waan iska yani markaa naftaan ku silcinaya yani tan noocaasi markaysagaa sax maaha marka dambena in markaysagaa la bakti wareemo ama markaysagaa masle iyo wax lamida la sameeyo taas iyaduna ma banaana waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa marka wax gawracaysaanna qaabkaa wax u gawracaysaan wanaajiya qaabka wax loo gawracayo waa in yadana la wanaajiyaa oo aaladda lagu gawracayo neefka lagu biraynayo waa inay noqotaa aalad soofaysan oo af leh ee saawiraan waxba karaynin waa inayna noqon ya waa inay noqotaa mid soofaysan hadday afdaran tahay waa in lasoo soofeeyaa marka la soofaynayo lafteeda waa in neefka aan lagu hor lisin oo lagu hor soofayn marka midida la lisaayo lafteeda waa inaan neefka lagu hor lisin ee laga qariyaa lisida midida la lisaayo haddii laba neef oo kale la gawracayo waa inaan la isku horbirayn waa in la kala qariyaa oo isagoo neefkii arkaya kii kale dhiiggiisii iyo gawriciisii arkaya waa inaan markaa waxaa lagu dulbirayn waa in la kala qariyaa waxay ka mid tahay samafalka lagu samafalaayo ayay ka mid tahay wakadalika yuxidu shafrata cinda dabxi wayuriixu lbahiima oo kaloo sheikhu yidhi imaamu nawowi markuu xadiidka sharxaayo saasoo kale wuxuu soofaynayaa midida uu wax ku gawracayo ama aaladdu wax ku gawracayo markuu wax gawracayo wayuriixu wuxuu u raaxaynaya albahimata neefkana waa u raaxaynaya neefka kollayba waa la qalaya waa inaanu odhanoo aanu cadibin aanu bacad ku xidhin oo gaajayn oo haraadinoo yani waxuu isagoo qalaya waa inuu markaysa markaa biyaha sii siiyaa oo uu calafka sii siiyaa iyo cawska oo uu hadh markaysagaa ku xidhaa oo uu dhibta markaysagaa ka ilaaliyaa walaa yaqtacu minhaa shay-an wax ka mida kama jaraayo jidhkeeda xataa tamuuta ilaa ay dhimato oo marka uu bireeyo waa inuu sugaa ilaa naftu ka dhammaanayso waa inuu sugaa oo iyadoo markaa neefkii markaa uu nool yahay oo aanay nafti aanin dee xubinta laga gooyaa waxay noqonaysaa bakti maa quطica min albahimati wa hiya xayatun fahuwa mayitun baa nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam wixii neefka laga jaro iyadoo nool oo nololi ku jirto yani wuxuu no wuxuu noqonayaa markaysagaa bakti ayuu noqonaya marka cadka laga gooyaa iyadoo nool wuxuu noqonayaa bakti buu noqonaya marka waa in la sugaa inta naftu ka dhammaanayso walaa yuxidu sikiina qibaalahaa midida kuma soofaynayo horteeda ku soofayn maayo waxaa la soo wariyaa xadiis in nabigu sal allahu alayh wasalam arkay nin markaa midi ku horlisaya markaasuu ad turiidu an tumiitaha mawtaad ma waxaad dilays ma waxaad doonaysaa ma waxaad doonaysaa inaad disho dhowr yani markaa geeriyood ma inaad dishaa baad doonaysaa neefka bimacnaa ha ku horlisi midida wa an yacruda calayha almaaa qabla dabxi waxa kaloo markaa saaran inuu biyaha u soo bandhigo inta aanu markaa gawricin ka horo haraad iyo wax la mida hadduu hayo waa inuu markaysaa markaa waraabiya walaa yadbaxu labuuna ta markaysagaa caanaha leh yani markaa ma ma ma gawracayo walaa daata alwaladi ta markaysagaa yani yani dhasha lena markaysagaa ma gawracayo xataa yastagniya can allabani ilaa uu ka maarmayo yani markaa jaqitaanka uu naaska jaqayo ilaa uu ka maarmayo wa an laa yastaqsiya fi lxalabi waxaa kale oo markaa saaran oo samafalka ka mida markuu neefka lisaayo waa inaanu lisiduu lisaayo caanaha ka wada dhammayn ayaa saaran oo waa inuu markaa candhada markaysagaa wax ugu reeba ama naasaha wax ugu reebaa si uu markaysa markaa waxaa yani uu neefka u jaqo hataa caanuhu soo dhicitaanka uu ku soo dhacaayo waxa u fiican in wax lagaga tago oo nabiga sal allahu alayh wasalam xadiis waxaa kaga soo aroortay inuu yii dacdaaciya laban caanaha inta u yeedhaysa markaysagaa kaga tago daa oo haddii neefka marka hore markaysagaa caanaha laga dhammeeyo sida markaysagaa yani caanuhu ugu soo dhacaan waa fogaanaysaa laakiin haddii wax lagaga tago yani deg deg baa waxay u biirayaan oo godolkeedu waa ka soo dhowaan karaa marka kale oo dacdaaciya laban waata nabigu sal allahu alayh wasalam markaa uu yidhi sheekh albani silsilatu saxiixuu ku quweeya wa yuqallima adaafirahu cinda alxalab waxaa kaloo saaran inuu ciddiyihiisa guro markuu neefka lisaayo oo aanu ciddiyaha isagoo ciddiyihii ku baxeen waa inaanu neefka ku lisin waayo ciddiyahaasi waa dhibayaan ixsaankii kama mid aha qaaluu ahlucilmigu waxay yidhahdeen walaa yadbaxu waaxidatan amaama ukhraa mid kuma horgowracayo ta kale ee waa inuu kala qariyaa waa inuu kala qariyaayo midba meel oo markaysagaa ku gowraca marka uu gowracayo lafteeda culamadu waxay yidhahdeen si dhibirsan waa inuu u jiifiyaa si dhimirsan waa inuu u jiifiyaa adinkiisa halkaa qoorta ku dhow waa inuu ka saaraa macashana markaa uu qabtaa haddii kale markaysa markaa waxaan yani aanu ida ahaynna yani halkaas gafuurka ama daamanka uu qabtaa dabeedna sidaa uu biraya sidaas waa inu neefkii ariga ahaa yani ubin u biraya hadda waxay isticmaalaan neefkiiba waxaa la samaynayaa wadannada gaalada iyo markaysagaa layd trig baa lagu dhajinaya markaasaa neefki markaysagaa laydhka laydhkaa trig marka uu taabto ayuu dabeedna neefki wuxuu noqonayaa markaysagaa waxaan yani waa dhacaya sidii wax siriirsan oo kale u noqonaya isagoo siriirsan oo halka iska yaallo sidaa isaga yaallaa dabeedna hadhow birta la marinaya meelaha markaysaga xoolan weliba ay dee muslimiin iyo doonayaan markaysaga hilibka inay ka iibiyaan oo yani markaa ayay sidaa ku samaynayaan waana jiraan meelo caadi loo birayo oo aan layr trigga lagu waxayn laakiin waa yar yihiin marka layr trigga lagu qabanayo neefka oo markaysaga markaa waxa weeya lagu siriirinayo waxay iyagu leeyihiin neefkaanu u tudhaynaa oo waxaanu rabnaa bay leeyihiin neefkani inaanu dareemin birta la marinayo inaanu dareemin ayaanu rabnaa sidaas iyadaa bay leeyihin neefkana marka b lagu qabto layr trigan gebigiisuba sidaasuu isugu soo koogayaayo jidhkiisoo dhan waxa weeye waxa markaa qabsanaya layrhkaasaa qabsanaya saas aawadeed xiidadiisi wixiisoo dhan waa isku koogaya dhiiggii xataa la rabay inuu neefka ka baxo kama wada baxaayo wax ka midi waa imanaya laakiin dhiiggii kama wada baxayo marka taasina xagga caafimaadka qudheeda markaysagaa dhakhaatiirta qaar waxay sheegeen in dhibaato ay leedahay oo dhiiggaa neefka markaysaga waxaa lagu celinayo waxa markaa uu sababayaa yani xanuunnuu sababi karaa xanuunno ayuu sababaya neefkana waxaa la doonayaa dhiiggani markaysagaa inuu ka baxo gaalada iyagu waxay rabaan dhiiggani inuu ugu ugu ceshamo ayay doonayaanoo badanku aanu ka bixin waayo miisaankay u fuulaysaayoo hadhow waxay doonayaan in neefkuu cuslaado taas iyadaa bay ka yimid laakiin si kale ayaa markaysagaa dee dhibaatooyin badan ugu xeeran yihin calaa kulli xaal waxyaalaha noocaasi waxay ka hor imanaysaa ixsaankii lagu samafalaayey yacni gawraca ila nebigu wuxu uhi sala allahu alay waslam waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa haddaa wax gawracaysaan qaabkaa wax u gawracaysaan wanaajiya ixsaankii kama mid aha waa idraar la dhibaayo neefkana marka la gawracayo birta marinta la marinaayo alamkiiyo xanuunka inta yaroo ugu horraysuu dareemayaaye waxa dambe oo dhan maba dareemaayaba waa yani markaa waa si ilaahay ugu talagalay marka sidaas aawadeed gaalada warkeeda waa inaan la dhagaysanin yani waxa weeye waa in markaa neefka sida sharcigaa markaisagaa loo bireeyo waxyaalaha noocaas ee saa lagu samaynayo xaaraan bayayna noqon laakiin ismi iyo dembi baa ka imanaya xagga kalena dhibaatooyin kaley leedahay dhibaatooyin kale ayay markaa leedahay oo xaggii caafimaadka qudheeda waa kuwa dhakhaatiirtu ka dayrinaya alxadiiu aami cashar halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaa inoogu dambeeya xadiidkii abu yacla ee ku saabsanaa ixsaanka inuu ilaahay sharciyeeyey ama amray marka gawraca in lagu samafalana xadiidku waa sheegay waxna waa ka tilmaanay yani sharax ahaana waa sii caddaynay waxyaalaha qaarkood marka wax kasta oo dhibaato ah oo neefka marka la gawracaayo lagu sameeyaa waxay noqonaysaa mid aan bannaanayn xaggeenna waxyaalaha la sameeyo waxaa ka mid ah sida la sheegay in geel oo kale la gagabiyo oo marka la gagabiyo markaa dabadeed yacni dhuunta lagu dhufto qaabka noocaasina waxaa weeye waa iidaa xayawaankii la dhibaayo waa dhibis la dhibaayo dhibta la dhibayaana ma bannaana waa lagu dambaabaya oo waxa waajiba in waxa la gawracayo qaabka loo gawracayo iyo gawracaba lagu samafalo ayaa waajiba inaan la dhibaatayna waa soo gelaysaa oo ixsaankii iyo samafalkii ayay ka hor imanaysa marka waa mid lagu dambaabayo oo ismi ka imanayo laakiin haddii waxa weeye shaygii la bireeyo oo dhiiggii laga keeno bisimkana loo qabto mawdicii laga biran jirayna laga bireeyo wuxuu noqonayaa inuu bannaan yahay cunitaankiisu marka in lagu dambaabaa waa shay cunistiisu inay bannaanaataana waa shay kale waayo nebigu wuxu uhi sala allahu alay waslam maa nahara dama wadukira smu llahi calayhi fakul wixii markaa dhiigga daadiya magaca ilaahayna lagu xuso cuna baa nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam dhiigga daadintiisana waxaa loo jeedaa in mawdicii laga gawrici jiray laga gawraco oo yani labada hunguri iyo labada markaysa markaa xidid yani markaa labadaba la jiro alwajjayn wlxulqum wlmariid kamaalkiisu waa sidaas lakiin intee baa kaafinaysa fuqahadu way isku khilaafaan haddii la wada jari waayo ase la isla ogol yahay haddii afartaba la gooyo magaca ilaahayna lagu xuso inuu markaa ay xalaal tahay laakiin qadarka kaafinaysa ma saddex ka mida ma laba ka mida laba ka mida hadday tahay ma labada wajeynka ma xulquumkiiyo mid wajeynka ka midaba yani fiihi khilaaf bayna fuqaha taxqiiqiisa meeshii haddaan lagu ogaan doona hadda waxa weeye waa darsi kooban darsigeenu saas aawadee masaa-ishaas yani tafsiilkeeda iyo tarjiixeeda hadda ma gelayno ma anhara dama wadukira sm llahi calayhi fakulu waxaana sunna a marka geela la gawracayo sida axaadiista ay sheegayso oo ku soo aroortay axaadiista nebiga sal allahu aleyh wasalam in neefka geela ah labada markaa adine hore mid ahaan markaa waa in la xidhaa mid baa la ysku laabaya la isku xidhayaa dabeedna isagoo taagan oo saddex ku taagan ayaa dhunta lagu dhufanaya qur-aankuna macnaha noocaasa waa tilmaamay faida wajabat junuubuha fakuluu minha dhicitaanka ay dhulka ku dhacaysa qur-aanku sheegayna waxaa loo jeedaa yani saasaa loo jeedaa waayo axaadiistaa sii caddaysay in waxa weeye taagay geela in lagu gawracay tahay marka waxba lama gagabinayo laakiin waa in addinkaa loo laabaa oo la xidhaa marka addinkaa laga xidhaa loo laabo ayaa dabeedna markaa dhunta lagu dhufanaya dabadeedna marka dambe waa dhacaysaa ilama ordi karto saddex bay ku taagantah addin baa ka xidhan waata u arkay asxaabta qaarkood in cabdullahi bn cabbaas ahaa baan filaya ruux tulud geela markaa gawracaya oo fadhiisiyey markaasaa wuxuu ku yidhi ibcatha yani sii daa buu yidhi oo dabeed gawrac qaa'imatan muqayadatan yani iyadoo markaysa markaa taagan oo xidhan oo addinkaasi u xidhan yahay yani sunnihii rasuulku sal allahu alay wasalam siduu ahaa sidaas idaa ku gawra alxadiiu amin ashar xadiiska sideed iyo tobnaad an abi darin jundib bni junaadata wa abi cabdiraxmani mucaadi bni jabalin radia allahu canhuma imaamu tirmidi waxa uu ka soo wariyey abi dar oo magaciisa jundub bnu junaada la odhan jiray jundib bnu junaada jundubu iyo jundabu labadaba marka waa la yidhahdaa calaa wasni qunfud iyo calaa wasni jukhdab jundabna asal ahaan waxaa la yidhahdaa ayaxa ayaa la yidhahdaa waase magac hadda marka kunyadiisu caan ku yahay abidar lkifaari wa abi cabdiraxmani mucaadi bni jabalin radia allahu canhuma sidayn hore u tambihinay isimka calamka haddii la sifeeyo ibni lagu sifeeyo lama tanwiiniyo oo mucaadin ibni jabalin lama odhanayo ama mucaadin ibni jabalin lama odhanayo waa ala mar haddii la sifeeyo uu mancuutu noqdo ibnina lagu sifeeyey tanwiintu way dhacaysaa siday culammada markaa nuxaadu nasgareeyeen waxay noqonaysaa isagaan munawal ahayn in lagu dhufanaayo bacda mucaadi bni jabalin jundib bni junaada can rasuuli lahi sal allahu alayh wasalam waxay rasuulka ilaahay ka wariyeen labada saxaabi qaala inuu yihi rasuulka ilaahi sal allahu alayh wasalam ittaqi llaha xayumaa kunta ittaqi llaha ilaahay ka baq xayumaa kunta meel kastaad ku sugan tahay ba allah ka baq waatbic sayi'ata alxasanata tamxuha waatbic raacsii asayi'ata xumaanta alxasanata wanaag raacsiyo wanaag ka dabageey wanaag ka dabageey tamxuha way masixi haddaad markaa raacsiiso ad ka dabageyso wanaagga ayaa baabi'inaya xumaantii wa khaaliq innaasa dadka kula dhaqan bikhulqin akhlaaq iyo dabeecad xasanin wanaagsan kula dhaqan rawahu tirmidiy xadiidka waxaa soo wariyey tirmidi wa qaala xadiiun xasanu waxaanu yihi waa xadiis xasana wa fii bacdi nus nusaqa tirmidi qaarkood waxaa ku sugnaa xasanun saxiix xadiidku waa xasan waana saxiix oo labadaba waa wada yahay labadaba waa wada yahay xadiidkana waxaa weeye culamada qaarkood waa quweeyeen sidaa aragtaanba markaa tirmidi baa ka mida culamada markaysaga quwaysay wakadalika sheekh lalbanina isaguna xadiiska waa quweeyey raasixi arbaciinkiisa uu taxqiijiyey xadiiska wuxuu maraya inuu daciif yahay oo wuxuu odhanaya xadiiska abi dar waa daciif xadiiska mucaadna sida sawaab ka ahi waa inuu mursal yahay markaasuu daedna cidda soo saartay sheegay markaasuu wuxuu tilmaamay daara qudni inuu cilalka ku arjaxay xadiiska mucaad inuu mursal yahay xadiiska mucaadna mursal iyo mawsuul labadaba waa loo soo wariyey labada mid walba waa loo soo wariyey markaasuu wuxuu tilmaamay iilashada uu u iishay daara qudni mursalnimada markaysaga inuu arjaxo markuu labadaba sheegay wuli wakaana almursala ashbahu bisawaab aayada intuu soo naqliyay waa intaas waxaan waliba kusii daray markuu intaas soo naqliyey xadiidka abi dar muxaqiqa odhanaye wa xadiiu abi darin min ariiqi shimr bni caطiyata can ashyaakin min ataymi can abi darin wayakunu bihada sanadi daciifun saabku waa in la yidhaha daciifan yani waxaanu ku noqonayaa yani bi hada sanadi daciifun daciifan buu ujeedaa lijahalati ashyaahi shimrin shimri ashyaakdiisa shuukhda wax ka warinayaa inay yihiin qaar aan la garanayn aawadeed ayuu sanadkana daciifu noqonaya almuhim sida sawaabka xadiidkani waxa uu yahay waa xadiis haabit ah oo nabiga sal allahu alay wasalam ka sugan sidaas aawadeed culamada quweynaysa ayaa saxan waa midda koowaade xadiidka abi dar abi dar wuxuu ka warinaya jamc taabiciinta ka mid a jamacaasna yaan la garane haayada waxaa ku sugan waa in laga jaahil yahay marka jamacuna jahaalada waa isku kabayaan markuu isaga laftiisuba sheegay min ariiqi shimri shinku hoos dhigay min ariiqi shimri bni caطiyata can ashyaakin min ataym kutubta qaar waxay ugu soo arortay can ashyaakihi sida musnadka oo kale can abi dardi jamacaas shuyuukhda uu wax ka warinaya ah jahaaladu ay ku sugan tahay jamacnimada isku kabayaan sidaas aawadeed taa lafteeda waxay noqonaysaa qawi weliba marka ariiq kalena waa jiraa aan ariiqa shimri ahayn yani isaga laftiisuna waa jira waa midda labaadee haddiiba laga soo qaado sida uu sheegaya ah oo inaha jahaalada in lagu daciifiyo dacfigaasi wuxuu noqonayaa dacfi sahlan waa dacfi munjabir ah marka ariiqa kale ee mucaad ee mursalkiiyo mawsuulka labadaba loo soo wariyey oo uu tilmaamay culamada qaarkood inay u iisheen macnaha ku saabsan inuu mursal yahay haddiiba la sallimo macnaha noocaas oo la yidhahdo mursalnimadaa la arjaxaya dee ariiq mursal aan cillo kale lahayn iyo ariiqan kale ee markaysaga isaguna ka duwan oo kale laba dariiq ah yaga laftooda waxay ku filayn in laisku quweeyo siday markaysa markaa waxaweyan culamadu marka ay maskareeyaan kitaab kastoo mustalaxan ku taabaan oo xadiiska mursalka ah dacfigiisu waa sahlan yihiin waa sahlan yahay saas aawadeed waata keensatay fuqahada badankoodu inay xujaystaan xadiiska mursalka ah haddaanu cillo kala lahayn marka hadday u raacdo in dariiqa kale abidar lagaba soo qaado inuu daciif yahay oo jamacu jahaalada aanu isku kabaynin weliba waxaa la garanayaa taabiciinta xaggooda sida sidqiga iyo markaysagaa salaaxa iyo wanaagga iyo runnimaduba iyo sidqiguba uu u qaalibka ahaa oo beenta u yaray waxaa la garanaya haddiiba laga soo qaado inuu daciifkaasina yahay labada daciif waxay noqonayaan markaysaga mid iskaba laakiin marka hore waxaaba la sallimayn in mid waliba gaarkiisa daciif u yahay almuhim ka qabso xadiisku waxa weeye waa mid yani markaas sugan oo haabit ah xadiisku wuxuu tilmaamaya waa midda koowaad ee nabigu sal allahu alay wasalam inuu yihi ittaqi illaha xaysumaa kunta allah ka boqo meel kastaad ku sugantayba attaqwa yani taqwa waxay tahay waa iska ilaalin wax la iska ilaaliyo waxaa laga keenay min alwiqaaya oo waa ifticaal iftacala ayaa markaysagaa la geshay waa waqaabaa markaysaga waxaa la geshay iftacal markaasi waxay noqotay iwtaqa markaasaa ta'dii ayaa wowgii baa waxaa loo bedelay maadaama nudqigu adag yahay ta baa loo qallibay iyadoo ta'dii baa deedna ta'da lagu sheegay ittaqa saasay noqotay marka kelmaddu waa min alwiqaaya waa iska ilaalin wax la yska ilaaliyo waxay ka cabiraan qaarkood markay fasirayaan gaashaamad laga gaashaanto ilahay cadaabkiisa waxaase carabka wadaadada soomaaliyeed badankooda ku dareeray inay markaa ku fasiraan taqwada markaysaga cabsida ama alla ka baqa taasna waxay uga timi culamada ayaa markaysaga markaa kutubu tafaasiir iyo keyrkeedba macnaha noocaasa ku fasiray oo man ittaqa markay fasirayaan kutubu tafaasiir in badan waxay odhanayaan yani khaafa allah ki allah ka baqa tafsiirkaas wuxuu aha tafsiir bilaazim macnaha ka laazimaya baa lagu fasiray markii taqwadii khawf lagu fasiray tafsiirka marka la fasiraya erayada wuxuu noqdaa marna erayga macnihiisa in toos loo fasiro marna wuxuu noqdaa tafsir tafsiir bilaazim buu noqdaayo macnaha ka laazimaya ka sii dhalanaya ayaa lagu fasiraa marka alla ka baqi lagu fasiraa waa tafsiir bilaazim laakiin asalka macnuhu waa saynu sheegay marka ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa ittaqi llaha ficlu ficlu mrin min ataqwa wa huwa itikaadu wiqaayati min cadaab illahi bificli awaamirihi waijtinaabi nawaahiih fahada huwa taqwa taqwadu waa in gaashaamad la sameeyo ama wax ka ilaaliyo la sameeyo cadaabka ilaahay oo lagu yeesho waxaa kaa ilaalinaayo bificli awaamirih in wuxuu ilaahay amray la fuliyo oo la sameeyo waijtinaabi nawaahiih wuxuu reebayna laga dheeraado fahada huwa taqwa yani kaasi waa taqwada wa hada huwa axsanu xaddin qiila fiiha tacriifka ugu fiican ee taqwo lagu tacriifiyeyna waa tacriifkaas waxaa ugu fiican ee lagu daras xad bimacnaa tacriif baa loo jeedaya tafsiir bacdu ahli cilmi ataqwa markay fasirayaan waxay ku fasireen waa inaanu ilaahay meeluu kaa doonay kaa waayin meeluu kuu diidayna waa inaanu kugu arag anlaa yaftaqidaka xaysu alabak meeshuu kaa doonay waa inaanu kaa waayin meeluu kuu diidayna waa inaanu ku arag waxaa loo jeedaa waa in wax kasta oo rabbi kuu diiday aad ka dheeraataa wax kastuu ku amrayna waa inaad la timaadaa ila wuxuu kaa doonay oo ku amray haddaad la iman weydo yani macnaheedu waxay tahay wixii waa lagaa waaya haddii wuxuu ku amray haddaad la timaadana meeshuu kaa doonay waa kaa helay noqonaysaa waayo ilahay wax walba waa og yahay wuxuu kuu diiday haddaad ka dheeraatana meeshuu kuu diiday yani kuguma arkaayo waayo dee kuma sugnido waad ka dheeraata se qaarkood waxaa laga soo naqliyey inay isweydiiyeen taqwo maxaa la yidhahdaa dabaadna markaa kii weydiinaya kii kale inuu ku yidhi ma soo martay waddo ama dariiq qodxan badan markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi maxaad samaysay shamartu wajtahadtu waa faytay buu yidhi waana dadaalay anoo bimacnaa adinku meeshuu aan waxba igu haleelayn yani markaa k dhigaaya shamartu wajtahadtu markaasu taqwadu waa taas waa inaad dadaasho oo aad iska ilaaliso waxa ku dhigaay bimacnaa waxa weeye waxa sharciga uu xaaraantinimeeyey waa inaad iska ilaaliso inaad ku dhacdo wuxuu waajibiyeyna waa inaad iska ilaaliso inaad ka tagto marka macnuhu saas ayuu ku urursan yahay macnaha caynkaas oo saxaabada qaar laga soo wariyey shaacir baa qaato gabay buu ka dhigay wasnac ka maashin fawqa ardi shawki yaxdaru maa yaraa fadaka tuqa waxaad samaysaa buu yidhi sidii mid soconaaya meel qodxaya leh meel qodax leh soconaya oo ka digtoonoo iska ilaalinaya wuxuu arkayo ee qodxanyaha ah taas ayaa taqwo ah ibnu kasiirku tafsiir suurat albaqara awalkeeda ayuu ku keeni jiray